بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب ما يكره من ضرب النساء وقول الله تعالى واضربوهن أي ضربا غير مبرح هذا مدكن باب ما الذي كباب كيسيو يكره هو ما قال نعي oo min darbi nisaa'i haweenka garaacoodii ah imaamu lbukhaari raximah ullahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa haweenka in la garaaco laba sababba inaan la ogolayn yacni haweenka in la garaaco darban mubarixan garaac yacni mubarixa garaaca mubarixa waxaa loola jeedaa waa aladii yaksiru cadman aw yudmi aladii yaksiru cadman aw yudmii garaacu hadduu laf jebinayo aw yudmii ama dhiig uu daadinayo waa xaaraan lama ogola weliba karaahadaasi culimmadu waxay leeyihiin waa karaahatu taxriim hadduu laf jebinayo garaacu ama uu dhiig daadinayo wa qowlillaahi tacaala qowlka ilaahayna waa u baab ilaahay jala jalaaluhu u yidhi واللاتي تخافون نشوزهن فعدوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واللاتي هوانكي تخافون نشوزهن ناشس نمدودي أتكب قيسان فعدوهن وانية هرها كفر إننا مراحل سومرا أي الله إليه جل جلاله واهجروهن في المضاجع ميلها الله جيف سنة ينا أغاها جيرا intaa hadday haweenaydu ku toosi weyso marxalada saddexaad oo ilaahay uu oggolaaday waxaa weeye wadribuuhunna haweenkii garaaca bukhaari marka wuxuu yidhi ay darban garaac garaaca darbigaasoo hayra mubarixin mid shadiida aan ahayn darbi shadiid hayra mubarix waxaa weeye waa huwa aladii yaksiru cadman aw yudmi darbiga mubarixa ah oo shadiidka ah ee bukhaari uu leeyahay lama ogola waa midka lafta jebinaya aw yudmi ama dhiigga daadinaya kaas waa xaaraan wo haweenka noocaa in loo garaaco xaaraan wo walidaalika marka culimmadu waxay leeyihiin haweenayda marka la garaacayo waa haddii ay diiddo fii maa yajibu daacatuhu lisawjiha wax sawjkeeda inay ku addeecdo sharcigu waajib uga dhigay ayay ka soo horjeesatay markaa waa la garaaci darbigaasina waxaa shardiya darbi hayra mubarix sida aayadda uu ku fasiray imaamu albukhaari waa garaac dhiigna aan daadinaynin lafna aan jebinaynin sababka labaadoo haweenkayga lagu garaaci karo waxaa weeye waa idaa tarakat waajiban fi sharci waajib sharciga hadday ka tagto oo yacni waajibaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku farad yeelay haddii ay ka tagto macaasi iyo dembi ay gashana waa la garaaci darban hayra mubarix waa garaac markaas aan bararna keenaynin dhiigna aan daadinaynin lafna aan jebinaynin walidaalika xaafidku isagu wuxuu leeyahay garaaca nafsaddiisa haweenayda marka la garaacayo waa haddii qofku xoogaa uu isleeyahay garaaca natiija ka imanaysa markaad isleedahay waxaa weeye natiija ka imanaysa markaas weeye marka la garaacayo haddaad og tahay garaacan inuu uga darayo haweenaydii garaacan aad garaacday inuu uga darayo haddaad og tahay dee waxaa weeye munkarka zuulintiisa waxaa shardi ah inuusan ka dhalanin munkar ka weyn haweenaydii aad isku dhacdeen ama aada ishayseen adigoo og darbigan garaacan aad garaacayso inuu ka sii darayo dee garaacaas isagana lama ogola waa garaac natiijadiisa aad is leedahay ogaa qofku way ku demi markaad daraasaydo dabeecadeeda haweenta markaad daraasiiso dabeecadeeda markaad isleedahay xoogaa faa'iido ayuu garaacani dhali markaad isleedahay sheekhu markuu sharxayo wuxuu yidhi wamaxalu daalika an yadribahaa ta'diiban waa inuu haweenayda garaaco garaac edeb uu ula jeedo inuu edeb u siiyo idaa ra'aa minhaa maa yakrahu hadduu ka arko waxyaale uu dhibsanayo fii ma yajibu calayha fiihi daacatuhu wax sawjka inay ku addeecdo ay waajib tahay ayay ka tagtay fain uktufiya haddii lagu kaaftoomayo bitahdiidi hanjabaad haddii hanjabaad bis haweenaydu ay ku qancayso haddaad u cagajuglayso ay markaa wixii joojinaysa iyo wanaxwihi kaana afdala saasaa fiican haddii hanjabaad ay isaga qancayso inaan garaaca loo gudbin wey wamahmaa amkana alwusuulu ila algaradi biliihaami laa yucdalu ila alficli marba haddii sheekhu wuxuu yidhi ay suurtagal tahay muraadkii inaad ku gaarto haweenayda cagajuglayn iyo waxyaalo lamida inaad u samayso laa yucdalu loo iilan maayo ila alficli ficil iyo tillaabo la qaadi maayo haddii cagajuglayn iyo canaan iyo ay ku soo hanuunayso lima fii wuquuci dalika min annufrati almudaadati lixusni almucaasharati almadluubati fi zawja lannahu garaacii adigoo og inuusan wax natiijaha dhalinaynin haddaad garaacii samayso mucaasharadii habdhaqankii sharcigu wanaagsanaa uu amray ayaa meesha ka baxay ilaa idaa kaana fii amrin yatacallaqu bimacsiyati اllah ilaa inuu yahay maahane arrin macsiyada ilaahay ku tacalluqaya oo zawjku uusan cafin karin waqad akhraja النasaa'i wuxuu soo saaray fi lbaabi xadiisa caaisha xadiiskii umuna caaisha maa daraba rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay ma uusan garaacin imra'atan haweeney oo lahu nabiga u sugnaatay salى اllahu عalayh wasalam walaa khaadiman ruux rasuulka u adeegayo khaadimana ma garaacin rasuulku qadu weligiis walaa daraba biyadihi shay-an qadu ilaa fii sabiili اllah nebigu salى اllahu عalayh wasalam sunnadiisa waxaa ka mid ahayd weligii haweeney uu qabo nabigu ma garaacin salى اllahu wasalam mubaaraka calayhi waa min raxmatihi wa shafaqatihi wa ludfihi ayay ka mid ahay khaadim nabiga u khidmaynayana salى اllahu عalayh wasalam weligii gacan uma taagin nebigu salى اllahu عalayh wasalam walaa daraba biyadihi shay-an qadu ilaa fii sabiili اllah weligiiba ruuxuu gacan u taagay maba jirin ilaa jihaad jihaad inuu ku jiro maahan rasuul salى اllahu عalayh wasalam marka dhaqankii iyo akhlaaqdii nabiga in la qaato ayaa la doonay salى اllahu عalayh wasalam oo haddaad zawj tahay in weligaaba haweenku ay kaa badbaadaan oo gacanba aadan u qaadin sida fiican sidaas oo wacdi iyo waano iyo xooga ixsaan iyo ladaa'if kale inaad ku wado mooye gacantu waxa weye ma fiicna mar walbaba liannu nabigeena gacan ma qaadin sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ow tuntahaka maxaarim ullah ama waxyaalo maxaarim ilaahay in la sameeyo maahane fayantaqimu lilah wasayaأtii masjidun fi dalika fi kitaabi اladabi in shaa allahu tacaala قال الشhيkh رحimه الله تعالى xdثna محمد بن يوسف والفiryابي قال xdثna سفyان سفyان الthوري عن هiشhام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة وعبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال wuxuu رasuulku صلى الله عليه وسلم لاa يجلد أحadكم midkiin yuusan karbaashin امرأaةw haweenaydiisa yuusan karbaashin جلد الcabdi ka جلد الcabdi adoonka karbaashidiis oo kale addoommada sida loo galo oo loo karbaasho oo loo ihaanaysto sidaas oo kale haweeney haweenka aad qabtaan ha u garaacinin uu yihi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uma markaa uu garaaco ka bacdi yujaamicuhaa haweenaydiiyu jimaacan fii aakhiri اlyowm maalinta aakhirkeedana waa jimaaci marka isma qabanaysuu leeyahay nabigu sala allahu calayh wasalam laba isqabanaya ma aha haweenaydii sida addoommada in loo karbaasho galabtiina xaajo laga dalbado waxa weeye waa laba aan islahayn kala daayuu leeyahay rasuulku sala allahu calayh wasalam qofkii saakay aad karbaashaysay waxaa laga yaabaa galabtii inaad shahwo uga baahato galabtii shahwo aad uga baahato oo maanta subaxii markaad karbaashaysana sidai addoonkaad ula dhaqmaysay iyo dabeecad xunaad ula dhaqmaysay galabtiina waad u baahatay oo mucaashara bilmacruuf aad uga baahantay iyo ixsaan inay kuu samayso adigana ixsaankii waad ka tagtay marka nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi labadaa inaysan isqaadanaynin ayuu sheegay qaala shaykhu raximah allahu tacaala baabun laa tudiicu almar'atu zawjaha fii macsiyatin baabun haadaa midkani baabun baab wey laa tudiicu almar'atu haweenaydu ma adeeci karto zawjaha ninkeeda ma adeeci karto fii macsiya wax macsiyaahoo dembi ah lama ogola waana xaaraan haweenaydu inay ninkeeda ku adeecdo ayuu u baab yahay sheekhu raximah llahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa haweenayda waa ka xaaraan ninkeeda inay ku adeecdo wax dembi ah ama macsiya inay ku adeecdo xaaraan wey lannu nabigu waxaa ka sugnaaday salى اllahu عalيyh wasalam inuu yidhi laa daacata limakhluuqin bimacsiyati اlkhaaliq ruux makhluuqa mahma kaana makhluuqaas wuxuu doonaba ha noqdo laguma adeeci karo fii macsiyati اlkhaaliq ilaahay khaaliqa caasi qof laga yeelayo o lagu adeecayo ma jirto qaala shaykhu raximah اllahu taعala xadaثana khalaad bnu yaxya huwa alkuufi qaala xadaثna ibraahim bnu naafic almakhzuumi can اlxasani huwa bnu muslim ibnu yanaaqi wey aladi takarara fi صaxiixi muslim ibnu yanaaqa saxiix muslimku noogu soo laalaaban jiray can safiya waa safiya binti shayba loola jeedaahay can caaisha anna imra'atan haweeney haweentaasoo min alansaari ansaarta ka mid a ayaa zawajad ibnatahaa gabadheedii guurisay gabadheedii guurisay fatamacadda waxaa daatay shacru ra'sihaa gabadha madaxeedii madaxaa tintiisii tintii madaxaa ka daadatay tintii madaxoo dhan ayaa ka daadatay gabadhana waa la qabay oo gabadha la qabay ahayd xanuunkaasaa ku dhacay fa ja'ad markaasay timid markaa haweenaydii ila nebiyi u timid sala allahu calayhi wasalam fadakerad daalika sha'nigaasay lahu nabiga u sheegtay sala allahu calayh wasalam gabadha in tintii ay ka daadatay ay u sheegtay faqaalat waxay tidhi haweenaydii ina zawjahaa ninkeedii ayaa amaranii gabadha ninkeediiyaa amaranii wuxuu i amray anasila inaan xiriiriyo fii shacrihaa gabadha tinteeda shay-an wax kaloo ay tin ka dhigato inaan la xiriiriyo ayaa ninku i amray saasay leedahay waa islaantii weyneed yacni haweenayd gabadhan la qabo hooyadeedaasaa dhehayso ninkeediiyaa wuxuu i amray in tinteedii aan xiriiriyo oo waxyaalo maaragtaahay tin macmala loo sameeyo tin macmaloon jirin inaan gabadha u sameeyo saasaa ninku i amray ee ka warran mas'aladaasi ma bannaan tahay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fa qaala rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa ma bannaanuu yidhi innahu sha'niye qad lucina waxaa lacnad lagu riday almuwasilaatu haweenka tintooda wax kale ku xidhiiriya oo tinaysan lahayn iska dhigdhigayo iska keenaya waa la lacnaday yuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka masaladaasi laguma addeecayo ninka maxalu shaahidka sheekhu intaas wey ninkii muxuu jecel yahay yacni timo macmala in gabadhiisi ay u qorxoonaato timo macmala loo sameeyo ninkii saasuu gabadhii amray masaladiina nabigaa la weydiiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh rasuulkuna sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi innahu qad lucina almuwasilaat gabadha muwasilaadka ah oo tintoodii xidhiiriya lacnadaa lagu ridi u yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam sawaa'un kaana alwaslu bishacrin aw gayrihi masaladu xaaraamu gabadhu waxa ay tinteeda ku weynaynayso oo tinteeda ay ku badinayso ha noqdo tin kale oo macmala waxyaala hadda waxaa jira adduunku aada is leedahay yacni waaba tin ruma oo la sameeyaa jira waxyaala tin ruma aada is leedahay oo ay farsameeyaanaa jira taasi waa soo geli waa xaaraan waxaa kaloo la mid a aw gayrihi ama wax kale ha noqdaan wax kale ha noqdaan oo tin aan ahayn waa la mid a haweeneydii maalan waxaa ka mid a inay maaragtay gelinayso maryo iyo intay tinta geliso ay iska dhigayso dadkii ay yacni iihaam gelinayso waxaan meesha ka kuusanay inay tin yihiin inay meeshii gelinayso xadiiskanay soo geli waa xaaraan lama ogola haweeneydii tintu ku yar tahay inay wax kale ama tin bini aadam ha noqdo ama wax kaloo la farsameeye ha noqdaan ama maryo ay ku weyweyneyneysoo ha noqoto waxaasoo dhan lama ogola oo tinta lala xiriirinayo liannahu nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu tilmaamay sinfaani min ahli nnaari lam arahuma laba qoloo ahlu naarka ka mid a aniga xilligaygan ma arkin uu yidhi laakiin aakhiru zamaankay iman doonaan waxaa ka mid ahaa nisaa'un caariyaatun kaasiyaatun ru'uusuhunna ka asnimati albukti uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam waxaa iman doonaa haweeney madaxooda aada u malaynayso kuriskii geela waxbay ku cubeen yacni tin ma ah waxbay ku cubeen dhar iyo waxbay ku buuxbuuxinayaan markaasaad u malaynaya kurus geel oo kale ay ka dhigayaan marka masalada noocaas oo kale ah shacarka keliya ma aha waxa xaaraanta ah tin keliyahoo macmaloo lagu samaynayo lagu buuxinayo ma aha dhar haddii lagu buuxiyo iyaduna masaladu xaaraani noqon lama ogola sidii ilaahay kuu abuuray ayaa kuu qurux badan quruxdu waxay ku jirtaa abuurista ilaahay jala jalaaluhu qaala shaykhu raximah اllahu tacaala baabun haadaa midkani baabun baabu qaala tacaala jala jalaaluhu ilaahay wuxuu yidhi wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraada falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wasulxu khayr qaala tacaala ilahi wuxu uhi jala jalaaluhu wain imra'atun haweeney khaafat min baclihaa ninkeeda hadday uga baqdo nushuusan naashisnimo hadday ninkii uga baqdo ow amase icraadan ka sii jeesasho iyadii uu ka sii jeesanayo uusanba jeclayn ousan xidhiirinayn hadday uga baqdo falaa junaaxa calayhimaa dushooda dembi kama saarna an yuslixa baynahumaa sulxa inay xoogaa sulx galaan xoogaa sulx inay galaan dembi ma saarnuu yidhi ilaahay jala jalaaluhu wasulxu khayr sulxu sidiisaba khayr iyo barako ayuu keenaahu yidhi ilaahay jala jalaaluhu aayaddaas bal xadiiskii ku soo arooru sheekhu noo sheegi qaala shaykhu raximah اllahu tacaala xadahanaa ibnu salaam o moxamed ibnu salaam albikandi qaal akhbaranaa muaawiya abu mucaawiya moxamed ibnu khaasim adariir اlkuufi can hishaamin can abi can caaisha radi allahu tacala canhu fi tafsiri qowlihi tacala wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraadan qaalat waxay tihi umnaa caaisha hiya islaanta aayaddu ka hadlayso almar'atu waa haweeney haweeneydaasoo takuunu ahaanaysa cinda rajuli ninka agtiisa ahaanaysa ninkaasoo laa yastakfiru aan badsanayn minhaa ay min maxabbatihaa islaantii xoogaa maxabbadeedii ay ku yaraatay xoogaa ka sii jeesasho iyo dib u gurasho ayay xoogaa ka fahamtay jacaylkii sidii hore inuusan ahayn fa yuriidu marka ninku wuxuu dooni maadaama gabadhii islaamtii uusan jeclayn dalaaqaha furiinkeedu dooni saasay tiri umuna caaisha aayadda ay ku fasirtay wayatasawaju wuxuu rabaa inuu guursado hayraha islaantaa hayrkeed inuu guursado ayuu rabaa maxabbadeedii gabadhana waa ku yaraatay markaasi sulx la geli taquulu lahu zawjkiiyo islaamtu waxay ku leedahay amsiknee ihayso walaa tudalliqnee ha i furin uma tasawaj hayri haddaad rabto hayrkii guurso anig nikaaxayga furin intaan ajnebi kale noqon lahayn nikaaxa noo badbaadi islaan kale haddaad guursanaysana iska guurso haddaad doonayso fa anta adugu inta aad maaragtaahay aan isfuri lahayn fii xillin xalaal dhexdeeda ayaad ku sugan tahay min anafaqati nafaqadii aad xalaal ka tahay calaya dushayda aad ibiili jirtay ood inafaqayn jirtay waalqismati qaybintiina xalaalaad ka tahay le aniga aad wax ii qaybin jirtay oo habeenkii aad ii soo hoyaadi jirtay habeenkaa xataa waa kuu ruqseeyey meeshaa doonta u hoyaad biilkii aad maaragtahay siin jirtay xataa kaama rabo laakiin nikaaxii aan badbaadinno iyadiia tanaasul badan samaysay marka tanaasul badan iyadaa samaysay waxay tihi umunaa caaisha fadalika kaasi qowluhu tacaalaa macnaa qowlihi tacaalaa waa qowlka ilaahay macnaha uu yidhi jala jalaaluhu falaa junaaxa calayhima an yuslixaa dushooda dembi ma ahaanin inay sulaxtamaan beynahumaa dhexdooda sulxan sulx ay sulaxtamaan maxaa yeelay wa sulxu khayr sulxa in la heshiiyo mar walbaba ayaa ka khayr badan kala tagga intaasoo tanaasula gurigii in la dumiyaa ka sii xun haweeneyda tanaasulka ay samaynayso waa waxa shaydaanku uu farax gelinayo waxaa weye gurigu inuu dumo shaydaanku wuxuu farax gelinayo gurigu inuu dumo weye marka iyadu waxay samaynee yacni masaalix kale ilaalinee iyo duruufo kale duruufahan iyadu ay ka tanaasushay waa duruufo iyadana dhib ku ah oo qismigeedii oo dhamma inay cafisay nafaqadii inay cafinayso dhibay ku tahay laakiin dhibka weyn iyaduna iska ilaalinao duruufo kale masaalix kale ayay haweenaydu laga yaabaa inay ilaalisay waardiyeysow qaala shaykhu raximah اllahu tacaala baab اlcasli haadaa midkani baabu xukmi اlcasli ka fogaashada haweeneydii bishahwati shahwada lagala fogaado waa jimaaci laakiin shahwadii bannaanku ku daadina masaladaasuu ka hadli doonaa sheekh haadaa midkani baabu xukmi اlcasli ka fogaashada oo bishahwati shahwadii islaanta lagala fogaado iyo biyihii bannaanka lagu daadinayo oo gudahan lagu daadinayn masaladaa xukunkeedii ayuu u baab yahay sheekhu wuxuu ka hadli doonaa masalaة اlcasli casli macnaha ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye ay nascu wey waa dakarkiisii inuu siibo bacda aliilaaj markuu haweeneyda geliyey kabacdi liyunsila si biyaha uu ugu dejiyo khaarija alfarji farjiga haweeneyda bannaankiisa ayuu rabaa marka shahwadii inuu ku daadiyo waa jimaaci shahwadiina ku daadin maayo iyada gudaheedee bannaankuu ku daadi masaladaas sharcigu muxuu ka qabaa masaladaas casliga sharcigu muxuu ka qabaa masaladaas marka waxaa weeye waxaa keeni karta duruufaha qofka u keeni karta duruufahaas waxaa ka mid a rifqan bizawjati likhadari alxamli calayha asbaabta keeni karta waxaa ka mid a rifqan bizawja wuxuu sidaa u yeelayaa dhici karta dhimrin inuu zawjadii u dhimrinayo likhadari alxamli calayha xamligiiya khatarku ahoo uur ayaa layska ilaalin oo dhakhtarkiiya wuxuu leeyahay yacni uur haddaad qaadid khataraad ku suganta in dhakhtaraa sidaa caddeeyey qallinay ama gashay haweenaydu ama riximkii iyo ilmogaleenkii aan xamili karin sanadkan inuu maaragtaa uur qaado waa talooyin dhakhaatiirtu ay u soo jeediyeen marka taasi waxay ka mid tahay asbaab ulcasli asbaabta casliga keeni karta waana xalaal xaaraan ma aha marba haddii meeshii waxyaalo laga baqayo waa rifqan bizawjati likhadari alxamli calayha waxa u arkay yacni dhakhtaraa wuxuu u arkay xamligu inuu dhib ku yahay oo isan uur qaadi karin marka saasuu u waardiyeynaa biyihiiyo bannaankii ayuu ku daadin haddii marka yacni qofku uu ula jeedo waxaa kaloo dhici kartaa haweeneydii yacni inay tahay murdica asbaabta casliga keenaysa waxaa ka mid a haweeneydii waa murdico oo carruurkii nuujine wuxuuna ka baqi markaa haddii yacni shahwadii gudaheeda uu ku daadiyo inay uur deg dega qaado oo carruurkii radaacii iyo nuugmadii ay ka kala istaagto oo carruurkii si fiican uusan u kobcin iyadiina ay ku dhibtooto uurkan deg dega ah iyaduna waxay ka mid tahay asbaabta keenaysa casliga asbaabtaasoo dhan haddii ay keento casligu waa xalaal xaaraan ma ahan casligu xalaal wey laakiin waxaa la ysku khilaafsan yahay waxaa weeye madaahibtu ay isku khilaafeen islaantu haddaysan ogolayn see la yeeli islaantu haddaysan ogolayn iyadii la garay haddii masaalixdeeda la ilaalinayo masaalix haddii iyada loo ilaalinayo laleeyahay likhadar alxamli calayha uurkiiya khatar ku ah iyo iyadiiya xanuunsan iyo masaalixdeeda haddii la ilaalinayo la garay laakiin iyadii hadday tidhaaho war aniga bannaankan waxaad ku daadinayso ma rabee waxaan rabaa hawshayda inaad ii qabato ayaan rabaa gudaha waxaad aad yacni shahwadii aad iiga daadiso ayaan dooni haddii iyadii aysan raalli ku ahayn see la yeeli markaa khataruna aysan jirin khataruna ma jirto iyadiina raalli kuma ahano waxay rabtaa in markaa shahwadii aan bannaanka lagu daadin ayay dooni afarta madhab masalada waa isku khilaafeen saddex madhab waxay leeyihiin maalikiyada iyo xanaabilada iyo xanafiyadu waxay leeyihiin laa yajuusu alcazlu ilaa biidni zawjati casligu ma bannaano haddaysan iyadu fasixin oo iyadoo aysan raalli ka ahayn haddii iyadu ay leedahay yani ma doonayo casligan oo shahwada anigaa rabo u baahan ay leedahay khataruna aysan jirin dhibaato uga imanaysa ninku casli ma samayn karo saddexda madhab waa maalikiyada iyo xanafiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin ma bannaano ilaa biidni zawja zawjada in laga idan qaato maahan bkhilaafi اmadhab الshaafiعي ama madhabka imaamu shaafiعي isagu wuxuu leeyahay laa yuctabaru fi اlcazli rida zawjati yaعni casliga laga fiirin maayo haweeneydu inay raalli tahay haweeneydu inay raalli tahay casliga laga fiirin maayo madhabka shaaficigu sidaasuu isagu qabaa lakiin saddexda madhab oo kale waxay leeyihiin iyadii hadday diidan tahay la xaqay jimaaci ku leedahay iyadii hadday diidan tahay يعني بناaنka عزل kuma samayn karo سدexda مdهب o kale saas قال شhيkh رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القdان عن بن jرير عن عضاء عن جابر قال جابر وxuu yihi كuنaa waxaan ahaan jira نعزل inaan عزلi samayno شhهوada haweenka aan kala fogaano عalى عهدi رasuuل اللaه xiligii rasuulku uu joogay sلى الله وسلم وبارك عليه maسألadaana samayn jirnay maسألada inay banaan tahay أصل ahaan marka loo deliishan قال شhيkh رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله والمdيني قال حدثنا سفyان waa ina cuyayno سفyان بن cuyayنة قال قال cمر cمر بن dinاr mkigii waa sheekiisii قال أخبرني عطاء سمع جابرا يقول كuنa نعزل والقرآن ينزل waxaan samayn jirnay عزلi والxاal القرآن qرآaنku ينزل uu soo degayo يعني wuxuu ula jeedaa low kaana xarاaما lanزل القرآن بتaxrيimihi hadduu caزligu xaaraam noqon lahaa qurآaنkaa soo degi lahaayoo xarimi lahaa ilaa qurآaنkaa xiligaa degayey oo socdow qال شhيkhu رحimه الله taعالى عن cمr cمr بن dinar markii ula jeeda عن عطاء عن jابir qaala wuxuu yihi jaaبir kuna نعزل عalى عهdi رasuuلi اللah rasuulka ilaahi slى الlaه عليه وsلم xiligiisii ayaan caزli samayn jirnay wlxaal الqur'aanu ينزل qur'aanku isagoo degayo qاla شhيkhu رحimه الله taعالى xadثna cبداللahi بن محamed بن أsmاه والbصriyu qala xadثna jwayriya jwayriyaة بن أsmاه jwayriya بن أsmاء الضبعي الbصriي عن mالك بن أنس عن زهriي عن بni mحayriiزi cbdالlahi cbdالlahi بn mحayriiز الjuمحي can abi saciidin alkhudriy qaal asabnaa sabyan qafaalan asiibnoon helnay haweeney qafaaloo gaalada aan ka soo qafaalannay ayaan helnay fa kunnaa waxaan ahaan jirnay naczilu inaan markaa ka fogaanno haweenkiioo shahwada aan kala fogaanno ayaan ahaan jirnayo khaarijkaan markaa shahwada aanu ku daadin jirnay oo markaa ulajeeddada saxaabadu haweenkan ay soo qafaasheen oo addoommada ay casliga ugu samaynayeen waxaa weeye waa inaysan uur qaadin leanno hadday uur qaaddo mustawladday noqone hadday mustawladda noqotona beecuma ansaxayo haweeney hadday mustawladda noqoto o carruur ay kuu dhasho mustawladda ma guurtaa la yidhaaho beec ma aqbasho beec waa xaaraan mana ansaxayo marka iyaguna waxay doonayaan inay xoogaa shahwadiina ku gutaan berrina suuqa ay geystaan ayay doonayaan marka waxa uu yidhi abi saciid alkhudri asabnaa sabyan fakunaa naczil fasa'alnaa rasuula allah rasuulka ale sala allahu alay wasalam mas'alada weydiinay faqaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi awa inakum latafcaluun oo idinku ma samaysaan casliga qaalahaa kelimadaas nebigu sala allahu alay wasalam halaatan saddex goor uu ku celceliyay oo ma saas ma samaysaan saa ma samaysaan maa min nasabatin naf ma jirto naftaasoo kaa'inatin ahaanaysa oo la abuurayo ilaa yowmi alqiyaamo ahaanaysa ma jirto ilaa hiya kaa'ina waa ahaaneen naftii ilaahay carruurkii ilaahay uurka uu gelinayo casli kastood samaysaan ma difaaci kartiin uu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam haweeneydan casli aad ku samaynaysaan haddii uur ilaahay ugu tala galay idinku ma celin kartaan ilaa qiyaami saaca naftii ilaahay uu abuurayay waa imanuu yidhi nabiguna ma xarimin masalada waxaa loo deliishana waxaa weye nabigu sala allahu alay wasalam markii masalatu lcasli la soo gaarsiiyey waa xaaraan ma dhihin rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qaala shaykhu raximah allahu tacaala baabu lqurcati bayna annisaa ida araada safaran hadaa midkani baabu mashruuciyati lqurca qurcada jidaynteedii ayuu u baab yahay bayna annisaa haweenka dhexdooda in loo qurceeyo in sharcigu jideeyey idaa waktigiina la qurcaynayo araada zawjku safaran uu doono masalada meesha uga hadli doono waxaa weeye ninku hadduu safar doonayo oo uu rabo haweeney xaasaskiisa ka mida inuu wato miduu doono gacanta kuma dhigi karo sharciguna uma ogola ikhtiyaarkiisa masaladuna kuma xira isaga ikhtiyaarkiisa midii la wanaagsanaata heblaayeyna keena aan safarka bal maaragtaa ila gal lama ogola sharcigu waa xaaraan ilaa bilqurca ilaa bilqurca mahane qurcuu samaynoo inuu intuu u qoratooro qurcadaas goormay imaanayan cinda tanaasuc hadday iyagu isku daystaan dee m muranba ma jiro markaa hadday iyagii dhexdoodii ay isku daystaan oo ilaada war waxbaha noo qurcayne qofkaad rabto wado ama hiblaayo iska wado iyagu tanaasul ay sameeyaan waa xaqoodii xaqoodana way ka tanaasuli karaan laakiin masalada waxaa laga hadlaya waxaa weye cinda tanaasuc haddii tanaasuc yimaado isku daysan waayaan oo mid waliba ay soo taagan tahay oo mid walba ay leedahay anigaa ku raacaya markaas waxaa waajib noqonaya qurca in la isticmaalo qurca in la isticmaalo ayaa markaas waajib noqon midii qurcadu u soo baxdo ayuuna markaas sharcigu ogol yahay inuu wato marka qurcadan isagu hadda waa baneeyey imaamu albukhaari mashruucuna ka dhigay axaadiista soo socoto faraha badan ayuuna sheekhu u deliishan doonaa wuxuuna markaas isagu ku raacay xanaabilada iyo shaaficiyada masaladan isagu wuxuu ku raacay masalatu lqurca wuxuu ku raacay xanaabila iyo shaaficiyo leannu xanaabilada iyo shaaficiyada masaladan qaba oo waxay leeyiin haddii tanaasuc yimaado oo haweenku ay murmaan anigaa ku raacaya iyo anigaa ku raacaya hiblo ma wadan kartid iyo qurcadu waa waajibay leeyihiin shaaficiya iyo xanaabila laakiin waxaa diiday maalikiye xanafiyo maalikiyadu waxay leeyihiin alqurcatu tushbihu alqimaar qurcadu qimaaray shabihi waxaa dhici karta ninka midaan maslaxada ugu jirin oo iska waayeeloon khidmay karin inuu qoratuurka ku dhaca dhici kartay leeyihiin wax maslaxaba uusan ugu jirin marka nooca qimaara weeye qimaarka marna faa'iido asagoo kuu soo baxaa qimaarku marna waa ku khasaartaa marka waxay leeyihin waxaan qorogaan la tuurtuurayo masalatu lqimaar oo sharcigu xarimay ayuu shabihiyo waxaa dhici karta in lagu khasaaraba qorocan qorogan lagu khasaaro oo mid iska waayeeloo ninkiiba maaragta khidmadiisii iyo howlihiisiiba aan ka bixi karin ayaa dhici kartay leeyihin qorogu inuu isaga dhaco isaga dhaco oo meeshii dhibaata ay ka timaado marka waxay leeyihiin iyagu maalikiyada iyo xanafiyada qurcadu mashruucba maba ahanba waa diidan yihiin mashruuc ma ahan bukhaari marka masalada wuxuu ku raacay shaaficiye iyo xanaabilu ku raacay axaadiistan faraha badanayna u deliishadeen bukhaari iyo shaaficiyada iyo xanaabiladu qaala shaykhu raximah llahu tacala xaddaثna abu nucaym alfadl bnu dukayn kuufigiyu qaala xaddaثna cabdilwaxid ibnu ayman huwa almaki qaala xaddaثanii ibnu abi muleyka waa qaaligii dowladdii cabdillahi bni zubayr dowladdii cabdillahi bn zubayr sheekh qaaliga u ahaa jiray can ilqaasim qaasim bn moxamed aladi yantasib ilى abi bakr sidiq an caaisha an الnabiy salى اllahu wslm wbaaraka calayh kaana rasuulku salى allahu alيه waslm wuxuu ahaa jiray idaa araada safaran safar hadduu doonayo aqraca bayna nisaa'ihi dumarkiisa dhexdooda nabigu sala allahu alay wasalam waa u qurcay jir masaladanaba ku cadba waa xadiis sariixa wo nabigu inuu qurco isticmaalay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh fadaarat ilqurcatu qurcadii bimacnaa xasalatu ayaa loola jeedaa fadaarat ilqurcatu ay xasalat ilqurcatu qurcadii waxay u xasishay licaa'isha iyo xabsa caaisha iyo xabsa qorogii uu u soo baxay uu ku dhacayo wa kaana nebiyu nabiguna sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa jiray idaa kaana rasuulku sala allahu aleyh wasalam bileyli fi leyl habeenka dhexdiisa hadduu ahaado rasuulku sala allahu aleyh wasalam saara wuxuu la soco jiray nabigu sala allahu aleyh wasalam maca caaisha caaisha micigeedu la soco jiray yataxadatu xaaluu la sheekaysanayo rasuulku sala allahu aleyh wasalam umuna caaisha faqaalat xabsa xabsa waxay tihi alaa tarkabiina caaishoy maa kortid alleylata caawa baciirii neefkayga geelkaa maa kortid warkabu aniguna waxaan kori baciiraki neefkaaga geelahaan aniguna kori tanduriina adigna waa fiirinaya bal wuxuu nabigu sameeyo sala allahu aleyh wasalam wa anduru anna bal waa fiirinaa wuxuu nabigu sameeyo sala allahu aleyh wasalam qaalat markaasay xabsa waxay tihi bala waa kaa yeelayay tihi aan iskala weydaarsanay tihi awrta awrta aan iskala weydaarsano awrkii igu yiqiin nabigu sala allahu aleyh wasalam oo caayisha inay ku dhex jirto uu nabigu ogaan jiray adigu kaas kor oo fuol kii adiga nabigu uu kugu yiqiinay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh anaa koraya bal haweenay walba si ula mucaamaloodo iyo siduu maaragtaa ula dhaqmayo aan bal fiirino adna bal fiiri shu-unta aan fiirino bal saasay marka ku heshiiyeen labadoodii marka umuna caaishana waa ka yeeshay farakibad markaasay kortay iyo baciirkii xabsa ayay kortay umuna caaisho fa jaa'a nebiyu nabigiyaa yimid sala allahu aleyh wasalam ilaa jamali caaisha awrkii caaishuu nabigu u yimid sala allahu aleyh wasalam walxaal calayhi jamalka awrka xabsa xabsa ay saarantaha awrkii xabsa saaran waa awrkii uu ku ogaay caaisho uu ku ogaa uu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam fasalama calayha nabigu sala allahu aleyh wasalama waa salaamay haweenaydii owrka saarnayd uma saara rasuulku waa socday sala allahu aleyh wasalam xataa nazaluu ilaa meel ay ka degeen waftaqadatu rasuulkii waxaa weysay sala allahu aleyh wasalam caaishaa weysay lacaawo dhan waxaa weeye owrkan inay ku jirto rasuulku sala allahu aleyh wasalam xabsuu u sheekaynaaba rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh falamaa nazaluu markay meel degeen jacalat rijlayha caaisha labadeedii logooday waxay yeeshay bayna alidkhiri cawska dhexdiisa lugihii caws dhex gashatay wa taquul markaasi waxay leedahay rabbi yaa rabbi rabbigayu sallid calaya caqraban ilaahu harraan igu sallid ow xayatan ama abeeso igu sallid abeeshadaasoo taldaqunii iqaniinta walaa astadiicu mana awooday tiri caaisha an aquula lahu nabiga shay-an wax inaan ku idhaaho anaana hawsha keenay oo dhibka anigaa keenay oo waxna ma dhici karo wey talada anigaa keenayo taladiina waa ila xumaatay kabacdi waa ila xumaatay kabacdi habeenkii hore nabigu sala allah alay slam xabsu u sheekayna ratiga lagu sheekayna waa ratigaygii qisadana anigaa keenay war aan sheegi karana ma lahan arrintiina ilama fiicnay leedahay sheekadii waxaa lala wadaa xabso ayaa lala wadaa marka waxay tidhi intay maaragtaa cawskii luguhii dhex gelisay ayay tihi rabbi sallid calaya caqraban aw xayatan talduqnii turiidu alcitaaba calaa nafsihaa waxay ula jeedaa nafteeda inay canaanato marka rob iyo balaayo nafteeda allah ku riday waxaas anaa keenay waxaas anaa keenay nafteedii marka canaananayo marka masalada meesha laga deliishanayo waa qurcada nabigu inay ka sugnaatay salى اllah wslm wbaarak عaleyh qaala shaykhu raximah اllahu tacala baabu اlmarأati tahabu yowmaha min zawjiha lidaratiha wakayfa yaqsimu dalika hada midkani baabu xukmi اlmarأati haweeneyda xukunkeeda ayuu u baab yahay haweeneydaasu tahabu yowmaha maalinteeda u hibaynaysa min zawjihaa zawjkeeda maalinteedii u hibaynaysa lidaratihaa min zawjihaa zawjkeeda xaal yoomka uu ka ahaaday yoomkii ay ninka ku lahayd ayay waxay u hibayne lidaratihaa gabadha eeda lala qabay ayay yoomkaas ay u hibayne wa kayfa sidee buu yaqsimu u qaybinaa zawjku daalika almawhuuba hibadaas loo hibeeyo maalintaas la yidhi qaado la yidhi qaabku u qaybinaa zawjku masaladaasuu sheekhu ka hadli doonaa raximah llahu tacala wuxuu ka hadli doonaa horta haweenaydu maalinteeday xaqeeda haweenta lala qabo ma u hibay kartaa masaladaasuu ka hadli doonaa waa u hibayn kartaa leannu xilligii nabigay dhacday sala allahu wasalam wabaaraka calayhi haweenayda haweenta kaleo lala qabo waa u hibayn kartaa yoomkeedii waxay dhihi kartaa aniga maalintaydii iyo habeenkaygii heblaayaan siiyey hibada noocaas oo kala way ansixi marka hibadan axkaamtii hibada wax badanay uga bedelan tahay waxyaalahay uga bedelan tahay waxaa ka mid a laa yushtaradu rida almawhuubi lahu yacnii almawhuubi laha haweenayda wax loo hibaynayo inay raalli tahay shardi ma ahan hadday haweenaydu ay tidhaaho haweentaa kaleoo heblaayaho layla qabo ayaan maalintaydii habeenkaygii u hibeeyey iyada ridaheeda sharcigu ictibaarin maayo iyada ridaheeda bikhilaafi alhiba hibooyinka kale khilaafsan leanna qof wax ma hibayn kartid mawhuubulahiga asagoon ku qanacsanayn oo raalli uusan ku ahayn laakiin masaladani axkaamta hibada waxbay uga duwan tahay haweenayda wax loo hibeeyey ooy leedahay maalintaydii habeenkayga waan u hibeeyey haweenaydaas inay raalli ku tahay oo ku qanacdo tan masaladan looma shardinayo marka waxay u hibaynaya yoomkeedii lidaratiha gabadha kaleoo daradeeda ahoo lala qabo ayay u hibayn masaladaasi way bannaan tahay axaadiis dhowruhuna sheekhu u deliilin doonaa wa kayfa yaqsimu dalika wuxuu kaluu ka hadli see u qoondaynaahoo zawjku see u qaybinaa maalintaas hiblaayo loo hibeeyey maalintaas qaabka u qoondaynayo waxaa weeye middaan hal habeenay lahaan jirtay laba habeenuu la seexanaa marka habeenna xaqay u lahayd habeenna hibay ku heshay habeenkanna hibo ayay ku heshay qaala shaykhu raximah اllahu tacaala xadaanaa maliku bnu ismaaciil wa abu khasaani قال xdثna زهير و زهير بن معاaوية الكوفي عن هiشام عن أبيه عن عائشة أن سودة بنت زمعة وhبd يومها maalinteeda waxay u hibaysay لcاaئشha أمna cاaئشhay u hibaysay و كاna النبiyu nabiguna slى الله عليه وسلم وxuu ahaa jiray yqsim لcاaئشhaةa cاaئشho wuxuu u qaybi jiray بyومiha و يومi سawdة maalinteeday xaq u laheed iyo maalintii sawdة uu isugu dari jiray و kayfa yqsimu dew qaabka loo qaybinayo qala شhaيkhu رaحimه الله taعالى bab الcadل bين النساء hada midkani baabu wujuubi اlcadli cadaaladda wujuubkeedii ayuu u baab yahay bayna nisaa'i dumarka dhexdooda in cadaalad loo sameeyo inay waajib tahay sheekhu raximah اllahu tacaala halkan wuxuu uga hadli haweenka in loo simo aqsaamta iyo waxyaalaha la siinayo oo dhan in loo simo cadaalad la sameeyo inay waajib tahay ilaahayna uu waajib ka dhigay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi jala jalaaluhu walan tastadiicuu ma awoodaan an tacdiluu inaad cadaalad u samaysaan bayna الnisaa haweenka dhexdooda inaad cadaalad u samaysaan cadaaladda yani ilaahay leeyahay awood uma laha maxaa loola jeedaa waa cadaala bilqalbi haween badan qofku hadduu qabo laasim dabeecada insaanka ma celin karo muyuul inuu jiro xoogaa hal haweeneeya in xoogaa muyuul uu jiro oo qalbigu taa xoogaa uu jecel yahay dabeecada insaanka ilaahay ku abuuray marka ilaahay jala jalaaluhu midda uu leeyahay walan tastadiicuu ma awoodaan an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum si kastood u dadaashaan cadaaladda qalbiga awood ma lihin falaa tamiiluu kula almayl laakiin ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay kulli dhinac ha u wada leexanina kulli dhinac ha u wada leexanino oo xuquuqdii dhinacuun ha u wada leexinina fatadaruuha kalmucallaqa oo markaas haweenaydii aad ka iilateen ood ka leexateen aad ka dhigtaan mid laalaada maa beyna asamaa'i walardi ka laalaada yacni laa hiya musawaja walaa mutallaqa haweeney musawajaahoo nikaax fiican iyo zawj fiican oo mucaasharadeeda iyo mucaamaladeeda hagaajinayana ma haysato dadkii kalena uma ogolo uma fasaxayo marka haweenaydii sidaas ha ula dhaqmininoo mucallaqa ha ka dhigin inuu yidhi ilaahay jala jalaaluhu ilaa qowlihi tacaala qowlka ilaahay laga gaaro jala jalaaluhu waasican xakiima wain yatafaraqa yugni allaahu kulan min saacatihi wa kaana allaahu waasican xakiima ilaa qowlka ilaahay laga gaaro qaala shayku raximah اllahu tacaala baabun ida tazawaja albikra cala ahayibi baabun hada midkani baabun baabu walidaalika aayaddan tafsiirkeeda waxaa ku soo arooray axaadiis ibnu xibbaan iyo xaakim iyo keyrkood ay saxiix yeeleen waxay yidhaaheen can abi qilaaba can cabdillahi bni yaziid can caaisha ana nabiya salى اllahu alayh wasalam kaana yaqsimu bayna nisaa'ihi rasuulku sala allahu alيyh wasalama haweenkiisuu u qeybin jiray xuquuqda fayacdilu nebiguna si cadaaladuhu ugu qeybin jiray salى اllahu alيyh wasalam wayaquulu rasuulkuna wuxuu dhihi jiray allaahuma hada qasmii fima amliku inta aniga awooddayda kani waa qoondayntaydii falaa talumnii ilaahu hayay qabsanin oo haygu eedayn fii maa tamliku wax adigu aad milkin karto o aad awoodid walaa amliku waxaan anigu milkin karin aanan awoodin ilaahu ha ii qabsanin qaala tirmidiyi wuxuu yidhi yacni bihi wuxuu ula jeedaa hadalkaas nabigu sala allahu alيyه wasalam alxuba walmawadda alxuba walmawadda saasuu ku fasiray nabigu sala allahu alيyh wasalam waa xubiga iyo mawaddada lama simi karo muyuul un baa jiraya laakiin xuquuqda kale ha loo simo saasaa loola jeeda kada fasarahu ahlulcilmi ahlulcilmigu saasay ku fasireen qaala shayku raximah اllahu tacala baabun ida tazawaja albikra calaa tayibi baabun hada midkani baab baabu ida tazawaja albikra ninku gabar bikraa hadduu guursado cala tayibi garoobna uu ku dul guursado famaa xukmu dalik masaladaa xukunkeedu maxay noqon ayuu u baab yahay masalada sheekhu meesha uu ka hadlayo waxaa weeye isagu markaas yacni garoob qaba ayuu bikra soo guursaday bikradaas meeqay yeelanay qoonta ahaan meeqo habeen ayay bikradaas xuquuq ay u yeelan qaala shaykhu raximah اllahu tacaala xadaثana msdd msdd ibn msrhd albasriyu qaala xadaثana bishr bishr bnu mufadal kii wey basrigaa qaala xadaثana khaalid khaalidxada abi qilaaba hadduu ka qaado khaalid اlxada can abi qilaaba cabdullahi bni zayd aladi fara min alqaضa waa sheekhii qaalinimada ka cararay can anasin radi allahu tacaala canhu anas waxaa laga wariyey walow shi'tu haddaan dooni lahaa walow shi'tu yaa dhahaya waa min qowli abi qilaaba riwaayaadka soo socdaana xoojinayo taas taageeraya ayiday riwaayaad soo socdo faraha badan casharkeenna aan noogu iman doona ayaa ayidaya damiirka in loo celinayo abi qilaabow abi qilaaba wuxuu yidhi walow shi'tu haddaan dooni lahaa an aquula inaan idhaaho qaala annabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam la facaltu daalika xadiiska haddaan nabiga u kor yeelo oa nabigaa yidhi nabigaa yidhi haddaa awood waan samayn lahaa walaakin qaala laakiin anasaa yidhi hadalkan mar haddii xadiiskii marfuuca shaki iga galay anasaan maaragtaa yani hadalkan ku xaqiijiyey inuu asagu ka sugnaaday walaakin qaala anas wuxuu yidhi assunnatu sunnadu waxay tahay idaa tasawaja ninku albikra gabar bikraa hadduu guursado aqaama cindahaa bikrada agteeda sabcan toddoba maalmood inuu ku nagaanayo waidaa tasawaja hayiba garoob hadduu guursadana aqaama cindahaa garoobka agtiisa halaaثan saddex inuu ku nagaanayo saasay sunnadu tahay oo anas aan ka maqlay xadiiska haddaan marfuuc ka dhigi lahaana waan samayn lahay waa ka xalaal miranao lafdigii nabiga ma xasuusto qaabka ugu dhawaaqay nebiga salى اllahu عalيه wasalam ma xasuusto marka maxalushaahidka masalada loo dariishanaya waxaa weeye idaa tasawaja albikra aqaama cindahaa sabcan toddobay leedaha toddoba habeen ayay bikradu iska leedahay mar haddii isagoo garoob qaba haweeney bikraa uu soo guursado toddobadaas habeen ayay bikradu ay leedahay hadduu garoob soo guursadana garoobka waxay iska leedahay saddex habeen ayay iska leedahay qaala shayku raximah اllahu tacaala baabun ida tasawaja hayiba cala albikri waa masaladii cagsigeedii cagsigeeda hadday dhacdana see la yeeli baabun hada midkani baabun baabu idaa tasawaja hayiba garoob hadduu soo guursado cala albikri bikra dusheedana uu ku guursado garoob masalada tii hadda aan soo marnay cagsigeeda weeye iyadana see la yeeliyo garoobkaas cusub oo hadda uu guursaday imisaa sharcigu xaq u siiyey waa saddex wey sida xadiiska haddaan soo marnay saddex weena sharcigu siiyey qaala shaykhu raximah llahu tacala xadaثana yuusuf ibnu raashid yuusuf ibnu muuse wey min baabi nisbati ilaa jaddi awowgiisa lagu abtiriyey waa yuusuf ibnu muusa ibnu raashidin alkuufiy qaala xadaثana abu saami xamaad ibnu samat alkuufi can sufyan athawri qaala xadaثana ayuub sakhtiyaani iyo wakhaalid khaalid alxadiy haddaan soo marnay can abi qilaaba can anasin qaala markaasu wuxuu yidhi anas min aلsunnati sunnada waxaa ka mid a idaa tasawaja rajulu ninku albikra hadduu guursado cala hayib garoobka uu ka dul guursado aqaama cindahaa bikrada agteeda sabcan toddoba habeen inuu ku nagaanayo waqasama uu qaybinayo bacda daalika toddobadii habeen markuu u dhamaystiro markaas kabacdi qasmiga u bilaawmay qaybintii kale zawjaadka markaas kabacdi ayuu u bilaabmay waidaa tasawaja hayiba garoob hadduu guursadana cala albikri bikra dusheeda uu garoob ku guursadana aqaama cindahaa garoobka agtiisa wuxuu ku nagaana ثaلaaثan saddex habeenuu ku nagaana ثuma qasama markaasuu qoondayntii kaleo zawjaadka markaas kabacdi ayuu bilaabay qaala abu qilaaba waa kan riwaayaadka ayidaya in damiirkii hore abu qilaaba iska lahaa qaala abu qilaaba wuxuu yidhi walow shiئtu haddaan dooni lahaa laqultu waxaan dhihi lahaa ina anasan anas ayaa rafacahu xadiiska u kor yeelay ila الnabiyi u kor yeelay salى الlahu عalيه wasalam saasaan dhihi lahaa laakiin lafdigii ma xasuusto lafdigii xadiiska marfuuca ahaa ma xasuusto wa qaala cabduرaزaaqna wuxuu yidhi cabdiرaزaq بn hamaam sancaanigi wey qaal akhbarana sufyaan sufyaan thawri can ayub sakhtiyaani khaalid الxadaa qaala khaalidun wuxuu yidhi walow shiئtu haddaan dooni lahaa laqultu waxaan dhihi lahaa rafacahu anas xadiiska ilى الnabiyi nabigu u kor yeelay salى اllahu wslam wbaaraka caleyh oo hadda riwaayadan sufyaan thawrina fiiri maquulu qowl waxaa laga dhigay qaa'ilka hadalkan yidhi khaalidaa laga dhigay khaalid ayaa laga dhigay riwaayadii horena waxaa laga dhigay abuqilaaba marka culimmadu waxay leeyihiin labada riwaayado maadaama ay saxiix yihiin waxaa suurtagala mid walba oo labadooda ka mida inuu hadaal hadalka yidhi mid walba uu labadooda ka mida inuu hadalka yidhi ayaa suurtagala wuxuu yidhi xaafidku waqad waafaqa haadihi riwaayata riwaayadan waxaa waafaqay ibnu culaya can khaalidin fii nisbati hada alqowl in loo nisbeeyo ilaa abi qilaaba waa in qowlka abuqilaaba uu iska leeyahay akhrajahu xadiiska waxaa soo saaray alismaaciiliyu wa nasabahu qowlkan bishru bnu lmufadal iyo wahushaym waxay u nisbeeyeen ilaa khaalid inuu yidhi laysku khilaafsay ma aragtid culamada qaarna waxay leeyihin khaalidaa qowlka yidhi qaar waxay leeyihin abu qilaaba yidhi walaa munaafaata baynahuma mana isdiidayaan qoladii khaalid u nisbaysay qowlka iyo qoladii abiqilaaba u nisbay kamaa taqadama waa lixtimaali an yakuuna kullun minhuma qaala dalik labadooda mid walba inuu yidhi hadalkan waa iska suurtagalu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala qaala shaykhu raximah اllahu tacaala baabu man daafa calaa nisaa'i fii guslin waaxid haadaa midkani baabu xukmi man shaksi xukunkiisa u baab yahay shaksigaasoo daafa calaa nisaa'ihi haweenkiisii wareegay oo fii guslin qubays ku wareegay qubayskaasoo waaxidin ee keligiisa oo haweenkii uu qabay intuu wada jimaaco isku maray hal mar qubaystay masaladaasuu sheekhu uu ka hadli raximahu اllahu tacaala masaladan yacni culimmadu muxadisiintu markay ka hadlayaan waxay leeyihiin nabigay ka sugnaatay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh sidan inuu sameeyey marka dee haweenkii xuquuqay kale leeyihiine see u suurto gashay ilaa habeenkan haweenaydii xaqa u lahayd sharcigu ma ogola haweeney kale gurigeeda inta la aado in la soo jimaaco waa xaaraan wey lama ogola wadi haddaad laba xaas qabtid ama saddexaas aad qabtid haweenaydan adigoo maaragtaa yacni caawa u lahaa inaad saacado ka mida intaad ka goyso haweentii kale aada soo jimaacdo waa xaaraan lama ogola ilaa biidni zawjati zawjadii habeenkaas leed haddaysan idmin ama iyadoo aysan raalli ka ahayn waa xaaraan masaladaana nabigaas sameeyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh culimmada muxadisiintu waxay uga jawaabeen waxay leeyihiin waxaa jira qowl dhahaya alqasmu laysa waajiban calaa rasuuli illah sala allahu aleyh wasalam qasmigu rasuulka waajib kuma ahayn bal isaga shafaqadiisa iyo naxariistiisu wax u qoondayn jiray isagoon waajib ku ahayn uu nabigu salى اllahu عalيه wasalam wax u qoondayn jiray habeenada u qaybin jiray saasaa marka masalada nabigu u sameeyey salى اllahu wslm wbaaraka caleyh waana wej xadiiska ay ku fasireen a'immada shaaficiyada ah a'immada shaaficiyada wej sidaa ay ku fasireen qowl kalena waa lagu daaweeyo culamada qaarna waxay yidhaaheen waxaa suurtagala bistidaabatihina iyagu inay diib ahaayeen oo nabigu uu ogaa inaysan waxyaalaha noocaas oo kale aysan ka caroonaynin waxyaalaha noocaas oo kale inay diib ku yihiin oo zawjaatu rasuuli illahi salى اllahu عalيh wasalam qalbigooda uu diib ku ahaa ayuu nabigu ogaa salى اllahu wasalam wabaaraka caleyh laakiin annagoo kale nooma banaana ilaa zawjada ridaheeda maahan ma banaana masaladan qaala shaykhu raximah اllahu tacala xadaثna cabdulacla bn xamaadin huwa albasriyu qala xadaثna yaziid bn sriix walbasri qala xadaثna saciid qataada hadduu ka qaaday in abi caruubawo سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه أن النبي الله نبي الله صلى الله عليه وسلم كان رسولك صلى الله عليه وسلم wuxuu هاaجiray يdوف على نساء duمarkiisa inuu wareegsado في ليلة الواحدة hal habeenuu isku mari jiray رasuلku صلى الله عليه وسلم وlahu rasuulkana صلى الله عليه وسلم يومئidin maalintaa تiسcu نسوة sagaal xaasuu rasuulku salى اllahu عalيه wasalam uu lahaa mucjizaadka nabigay ka mid tahay salى اllahu عalيه wasalam لأnna waxa weye maca qilati طacaamihi nebigu salى اllahu عalيه wasalam waxaa la ogyahay cuntadiisu inay aad u yarayd mararka qaar ay dhici karto dhagax inuu caloosha ku xirto rasuulku salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi maca daalika isagoo sidaa cuntadiisa iyo dacaamkiisuu yahay ayuu jimaacan haddana nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi ilaahay awood u siiyey marka waa nooc mucjizada ka mida nooc mucjizada ka mid oo khaariqa wo khaariqa min khawaariq اlcaada nooc ka midaw qaala shaykhu raximah اllahu tacala baabu dukhuuli rajuli calى nisaai fi اlyowm haadaa midkani baabu xukmi dukhuuli rajuli ninka gelidiisii geliddaas xukunkeedii ayuu u baab yahay calaa nisaa'ihi haweenkiisa uu u soo galo xukunkeedii fil yowmi maalinta dhexdeeda inuu usoo galo xukunkeedii ayuu u baab yahay masalada sheekhu meesha uu ka hadli doono waxaa weye ninku haweeney fara badan hadduu qabo maalintii ma soo salaami karaa guryaha kale xaaska kale ma u tegi karaa warsee layahay iyo maxaa lagu baryey iyo ma dhihi karaa iyadoo markaa yani alyowmu tabacun lileyl yoomku sidiisaba sharciyan wuxuu taabic u yahay habeenka habeenkaas xaaskii lahaa ayaa maalintana xaq u leh habeenkaas xaqiiskii xaaskii lahaa ayaa maalintaasina xaq u leh oo maalintu waa iska taabic habeenkay taabic u tahay maalintii marka iyadoo taabicu zawjadani xuquuqdeedii ay ahayd zawjadii kale maalintii ma loo geli karaa gurigeeda asbaab iyadoo xanuunsan ee dhici kartuu soo booqanayo maxaad ku bariseen inuu dhahayo alaab oo kale mataac oo kale inuu ka soo qaadanayo arrimahaas oo kale waa jaa'is way bannaan yihiin zawjada ridaheedana kuma xira laakiin waa inuusan muktigeyn nagaashiyaha waa inuusan dheerayn salaan iyo war maxaa lagu baryey iyo alaab meesha guriga u taalla inuu ka soo qaadanayo iyo waxyaalaha noocaas oo kale oo khafiifka ah oo basiidka ah waa xalaal masaladaasuu sheekhu ka hadli doonaa qaala shaykhu raximah اllahu tacaala xadaثana farwt waa farwat ibn abi lmaqzaء kuufigiiye qaala xadaثana cali bn muslim الkuufi can hisham can abih can caiشha radi allahu taala anha kana rasuulu اllah salى اllahu wslm wbaaraka caleyh ida اnsarafa min alcasri rasuulku wuxuu ahaa jiray casirka markuu ka gadoomo salaada casirka dakhala calىa nisaa'ihi haweenkiisu usoo geli jiray guryuhu usoo geli jiray fayadnuu min ixdaahuna midoodu usoo dhowaa jiray markuu middan usoo galo waa usoo dhowaan riwaayaadka qaar waxaa ku yimid in la caddeeyo dhowaanshahaasoo bigayri wiqaacin jimaac la-aan maxaa lagu bari u dhihi jir nabigu sala allahu alay slam waa usoo dhowaa jiray laakiin ma jimaaci jirin rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fadakhala calaa xafsa xafsuu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh maalin maalmaha ka mida nabigu sala allahu aleyh wasalam usoo galay faxtabasa nabigu sala allahu alay wasalam meeshuu ku xabismoo mudduu joogay guriga xafso akhara maa wakti kan mid ka badan kaana rasuulku sala allahu alay wasalam uu ahaa jiray yaxtabisu inuu meesha ku nagaado macnaha yamkud inuu meesha ku nagaado wakti ka badan ee saacado ka badan ayuu maalin ku nagaaday guriga xafso nabigu salى اllahu waslm wbaaraka caleyh waxaa dhici karta markaa duruufuhu inay nabiga la dheeraadeen salى اllahu alيh wasalam uu meesha markaa guriga ka soo doonay inay la dheeraadeen masalada marka asalkeedu waa jaa-is asalkeedu way bannaan yahay haddii karadku khafiif yahay muraadku muraad khafiifa hadduu yahay oo alaab meesha u taalla uu ka soo qaadanayo ama haweenaydan maaragta uu soo barinayo u ley war maxaa lagu bariyey xalay iyo waxyaalaha noocaas oo kalea way bannaan yihiin qaala shaykhu raximah اllahu tacaala baabun ida staأdana rajulu nisa'ahu fi an yumarada fii beyti bacdihina faadina lahu baabun hada midkani baabun baab wey ida staأdana rajulu ninku hadduu idan weydiisto nisa'ahu haweenkiisa uu qabo hadduu idan weydiisto fii an yumarada in loogu khidmeeyo o loogu adeego fii beyti bacdihina haweenkii uu qabo qaarkood qaarkaas gurigooda in loogu khidmeeyo uu markaa idan weydiisto oo faadina haweenkii kalau qabay ay u idmaanay u fasaxaan lahu zawjkii ay u fasaxaan fa huwa jaa-izun xukunkaas inuu bannaan yahu u baab yahay xukunkaasuu meesha sheekhu uga hadliyo ninkii hadduu xanuunsado hadduu xanuunsado inuu maaragtay haweeney gurigeeda isku tuuro ma ah ihaahwa wa xanuunsaday maxaa laygu leeyahay adoo mariida axkaamtii soconayo waajibaadkii multasamaadkii o dhan lawaasimtii waa lagugu leeyahay idan waa inaad weydiisato haddaad doonayso gurigan in xoogaa lagugu khidmeeyo intaad xanuunsan tahay waa inaad haweenka kale idan weydiisato oo tidhaaho war gurigaasaan rabaa inta aan xanuunsanahay in laygu daaweeyo laygu soo booqdo laygu soo khidmeeyo haweenaydaa heblo ah gurigeedaan rabaa inaan joogo idan ma idinka haystaa hadday u idmaan masaladu waa bannaantaha markaas ilaa nabigaaba idan qaatay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh oo culummada qaarna ay leeyihiin qasmigu waajib kuma ahayn nabigu markuu xanuunsaday sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi idan uu qaatay sida xadiidka noogu iman doona qaala shaykhu raximah allahu tacaala xadaثana ismaaciil waa ina abi uweyse madanigii imaamu maalik uu abtiga ugu ahaawo qaala xadaثana ismaaciil ismacil bn abi uweys almadani qaala xadaثani sulayman bnu bilaal madani qaala hishaamu bnu curwa akhbaranii abi can caaishata radi allahu tacala canha ana rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam kana rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu ahaa jiray yasأalu mid su'aala fii maradihi fii waqti maradihi xanuunkiisa waktigiisa nabigu salى اllahu alيه wasalam wuu su-aali jiray aladii maradkaasoo maata fiihi maradka dhexdiisa uu ku geeriyooday rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu dhihi jiray ayna ana anugu xaggee ahaanaa qadan berri ayna ana xaggee ahaanaa qadan berri yuriidu nabiguna wuxuu doonayay yowma caaisha maalinta caaisha caaishuu nabigu aad u jeclaa sala allahu wasalam wabaaraka caleyh marka guriga caayishuu nabigu sala allahu aleyh wasalam doonaye xaggee ahaanaahu mar walba nabigu dhihi jiray sala allahu aleyh wasalam faadinna lahu aswaajuhu xaasaskii nabigu sala allahu aleyh wasalam waa u idmeen marka yakuunu nabigu sala allahu aleyh wasalam inuu ahaanayo xaysu makaankii shaa uu doono waxay yidhahan rasuulka ilaahay oo meeshii aad jeceshahay ayaan kuu idannay oon kuu fasaxnay masaladu marka inay jaa'is tahay xadiidku daliil u yahay hadday idmaan wo laakiin biduuni idnihinna maya haddaysan idmin masaladu ma bannaanow fa kaana rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa jiray fii beyti caayishata guriga caayisha xataa maata cindaha ilaa umuna caayisho agteedii uu ku geeriyooday rasuulku sala allahu wasalam mubaaraka calayh qaalat caaisha waxay tidhi famaata rasuulku sala allahu alay wasalam fil yowmi yoomkii dhexdiisuu dhintay alladii yoomkaasoo kaana rasuulku sala allahu alay wasalam u ah yaduuru calaya dushayda inuu iisoo wareegi jiray fiihi yoomka dhexdiisa uu iisoo wareegi jiray fii beytihi gurigayga dhexdiisuuna ku geeriyooda rasuulku sala allahu alay wasalam yacni wuxuu la jeedaa lacalla hadduu soo wareegi lahaa xataa yoomkii aan qismiga u lahay uu nabigu sala allahu alay wasalam ku dhex dhintay faqabadahu allah ilaahay rasuulka sala allahu alay wasalam waa qibdooday walxaal ina ra'sahu madaxiisii la bayna naxrii dhuuntayda iyo wa saxrii xabadkayga inta u dhexaysa uu yahay dhuunta iyo xabadka inta u dhexaysa asagoo nabigu sala allahu alay wasalam iga jiifa halkaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu ku geeriyooday wa kaana taftakhiru bidalika waana ku faani jirtay arrinkaas umunaa caaisha wa kafaa bidalika fakhran wa maziya fan iyo darajo ayuu ugu filan yahay wax weynoo lagu faanow wakhaalada riiquhu nabigu sala allahu alay wasalam candhuuftiisuna waxay dheehday riiqi aniga candhuuftaydii ayay dheehday waa markii cadaygow masaladii cadayga in badan aanu soo marnayo cabdiraxmaan ibn abubakar markuu guriga soo galay uu nabigu sala allahu alay wasalam cadaygii cabdiraxmaan uu fiiriyey markaasay cadalkii cadaygii u jilcisay rasuulka sala allahu alayh wasalam iyadoo marka candhuufteydii cadaygii uu ka qoyan yahay uu nabigu ku cadaysaday sala allahu wasalam wabaaraka calayhi marka masaladaasay ka mida masaa'ilka manaaqibu caaisha umuna caaisha manaaqibteeday ka mid tahay oo wakhaalada riiquhu riiqi qaala shaykhu raximah llahu tacala baabu xubi rajuli bacda nisaa'i afdala min bacdi hadaa midkani baabu jawaasi xubi rajuli ninka jacaylkiisa inuu bannaan yahay ayuu u baab yahay bacda nisaa'ihi haweenkiisa qaarkood inuu jeclaado inay bannaan tahay afdala wax ka fadli badan oo ka badan min bacdin qaarka kale jacayl ka badan inuu mid jeclaado inay bannaan tahay ayuu u baab yahay masalada sheekhu uu ka hadli doono waxaa weeye xubbiga waxyaalaha aan la celin karin uu ka mid yahay oo midda ilaahay uu leeyahay walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaa walow xarastum falaa tamiiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa marka xubbiga waxa weeye cadaalad laguma samayn karo muyuulka dabeecada insaanka ilaahay wuxuu ku abuuray meel uun xooga qalbigiisu inuu jeclaanayo masaladaas marka inay bannaan tahay ayuu sheekhu noo sheegay qaala shaykhu raximah allahu tacaala xadaثana cabdulcaziiz ibn cabdillaahi waa uweysigii madaniga ahaa qaala xadaثana sulaymaan waa ina bilaalow sulaymaan ibnu bilaal ilmadani can yaxya waa ansaarigii qaadigii madiinabu qaaligii madiina can cubayd ibni xunayn waa mowla zayd ibni khadaab zayd bni khadaab addoonkiisii samica ibni cabaas can cumar radi allahu tacala anhu dakhala calaa xabsu usoo galay rasuulku dakhala sayd cumarow dakhala sayd cumar wuxuu usoo galay calaa xabsu usoo galay faqaala markaasuu sayd cumar wuxuu yidhi yaa bunaya gabadhaydii yaraayadi laa yaguranaki yuusan ku kedinin haadihi tanu yaysan ku kedinin allatii taasoo acjabahaa midaas uu cajabgeliyey xusnuhaa wanaaggeeday quruxdeeda uu cajabgeliyey xubu rasuulillaahi uu cajabgeliyey rasuulka ilaahay jacaylkiisa uu cajabgeliyey iyaha iyadana rasuulku uu jecel yahay yuriidu sayd cumar wuxuu ula jeedaa caaisha masaladan halkaasuu sheekhu ka dilisha maxalu shaahidku intaas weeyo wuxuu gabadhiisa isagoo la hadlaya ha ku kadsoomin caaisha nabigu aaduu u jecel yahay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh oo caaisha waxay samaynaysa oo kale intaad samayso nabiga ku afceliso caro ilaahay yaysan kugu dhicin caro ilaahay yaysan kugu dhicin faqasastu calaa rasuuli illah rasuulka ale sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ayaan arrinkii uga qisoodu yidhi sayidina cumar xadiiska isagoo dheer oo tii shala aanu soo marnay fatabasama waa dhool caddeeyey rasuulku sala allahu aleyh wasalam qaala shaykhu raximah llahu tacala baabu lmutashayic baabu lmutashabbici bima lam yanal wama yunha min iftikhaari dara hada midkani baabu baabu lmutashabbic qofkii isdherjinayey ayuu u baab yahay bimaa shayna iska dherjinayey shaygaasoo lam yanal uusan gaarin wax uusan ahayn iyo sifaad iyo tilmaamo uusan lahaynuu iska muujina tilmaamo uusan lahayn waa qof gaajaysan oo iska dhigaya qof dhirgan oo kale wamaa ayuu u baab yahay ay ladii kii yunhaa la nahyinayo o la reebayo oo min iftikhaari darati haweenayda gabadha gabadha kale lala qabo faankeedii waxyaalaha la nahyinayo ayuu u baab yahay o iyadana inay haweenkii kale ka faanto oo waxyaalo aysan ninku siinin ay iska dhigto inuu siiyey inay xaaraan tahay masalada sheekhu raximah llahu tacaala meesha uu ka hadlaya waxaa weeye almutashabic bimaa lam yanal qofka yacni isku dherjisiinaya waxuusan gaarin mutashabic marka waxaa loola jeedaa waa almutasayin waa qofka isku qurxinaya bimaa laysa cindahu wax uusan haysan uu dadkii wuxuu ugu sheekaynaa inuu haysto marka wuxuu ula jeedaa fakhran wa riyaa istustus iyo faan ayuu ula jeedaa yatakatharu bidalika waa isku badsinaaho sifaatkaas inay agtiisa ku badan yihiin oo iska dhigi wayatasayanu bilbaatil wuxuu isku qurxinaa waxaan jirin oo baadina kalmar'ati haweenaydii kaleo takuunu ahaanaysa cinda rajul walahaa dara islaan kaley leedaha daraahoo lala qabo fataddaci marka waxay sheegane min alxadwati xagga nasiibka cinda zawjiha ninkeeda agteeda nasiibka iyo dheefta ay ku leedahay waxay sheegane akthara mima cindahu zawjka agtiisa wixii ahaaday wax ka badan turiidu bidalika arrinkaasna waxay ula jeedaa hayda daratihaa gabadha lala qabo inay caro geliso ayay ula jeedaa mutashabic marka kaas weeyo waxay ninkii wax uusan siinin iyo maqaam aysan agtiisa ka joogin ay midda kale uga sheekaynayn waxa uu isiiyo haddaad ka warqabi lahayd haddaad ka warqabi lahayd ninka waxa aan ku haysto haddaad ogaan lahayd waxaan jirinay uga sheekaynay intaas muraadka ay ka leedahay waa kayda daratiha daradeeda inay ciishay rabtaa inay ciisho oo maaragtaahay yacni ka nixiso oo qalbiga ay ka jebiso intaas weeye muraadka iyo ulajeeddada ay ka leedahay masaladaas marka inay xaaraan tahay iyo axaadiistii ku soo aroortay ayuu sheekhu noo sheegi wakadalika haada kanina waa la mid fi rijaal raggana sidaas oo kale uu la mid yahayo almutashabic biman lam yanal ragga nafsadooda waa galaa mas'aladan xaaraanta ah qaala wuxuu uhi waama qowluhu ka laabisi thawbay zuurin fainahu rajulu waa nin oo yalbasu labisanaya ahiyaaba almushbiha dhar u eguu labisanaa lihiyaabi zuhaad culimmadii zuhaadayo adduunyada ka jeestay dharkoodii dhar u eg ayuu qaadanaa yuuhimu wuxuuna dadka moodsiinaa annahu asagu minhum min azuhaad culimmada zuhaaddaho adduunyada ka jeestay inuu ka mid yahay markaasuu marka wax weynoo koofi weyn iyo tusbax weyn iyo ayuu qaadanaho marka qof ahlulaahiyo hadde ahlu karaamo waa weyna uu iska dhigi wax uu hayana ma lahan wax uu hayana ma lahan waa xaaraan iyada nafsadeeda masalada noocaas oo kale ah mutashabic bimaa lam yanal ayay soo geli qofku sifo uusan lahayn hadduu dadka u muujiyo waa xaaraan wey waana khiyaano wuxuu sifadaas ku cunayana xaaraan wey sifadaas wuxuu ku cunayo oo taqriirka iyo talbiiska iyo khiyaanada ah wuxuu ku cunayana xaaraan wey yacni qofkii maalan qof zaahid aho weyn oo ahlu karaama ah oo culamo ah o iska dhiwa khushuucan jirin iyo uu iska keenkeeniyo markaasi dadku ku kadsoomayaanoo waxay leeyihiin ninkan nin awliye ilaahay oo sheekho waxan qaado noo ducee ilaa sifaadkan madharkan ay dadkii ku qiimaynayaan waxa ka hooseeya lama oga waxaas uu ku cunayo baatilay noqonayaan waa xaaraan wey xaaraan waxa uu ku cunayo khiyaanada uu ku cunayo wayudhiru wuxuu muujinaya min atakashuc iskhushuucaynta iyo wataqashufi taqashufka iyo zuhdiga agtara wax ka badan mima fii qalbihi minhu qalbigiisa wixii ku sugnaa waxaan ahaynoo ka badan uu dadkii marka u muujinaayo kaas isaguna wuxuu soo geli baabkanoo almutashabic bima lam yanal ayuu soo geli qaala shaykhu raximah اllahu taعala xadaثana sulayman bnu xarbin waa qaadigii make qaala xadaثana xamaad ibnu zaydin waa basrigii can hishaamin can faadi waa zawjadiisi mar haddii saas la yidhah islaantiisu wax ka wariya hishaam hishaam ibnu curwihii wey hishaam binu curwa zawjadiisu xadiiska uu ka qaadaa waa in adeertiisna way ahayd xaaskiisiina way ahayd can hishaam can fadim can asma can الnabiy salى اllahu slm mbarak alيh xa midin dhig meesha xaadaas afin xaadaas afin anigu ka tegi xa qaala shaykhu raximah llah taala xadaثani maxamed bn muthana waa canasigii basriga ahaa qaala xadaثana yaxya xilqadan can hishaamin qala xadaثatnii faadima can asma ana imra'atan haweenaya qaalat waxay tihi ya rasul lah rasuulku ilahi ina lii daratan laraan leeyahay haweenay layla qabo ayaan leeyahay fahal calaya dushayda junaaxun dembi ma ka saaran yahay in tashabactu haddaan isdherjisiiyo minhu zawjii ninkayga hayr aladii kii wax aan ahayn haddaan isku dherjisiiyo yucdini ninkuu isiiyo wuxuu isiiyo waxaan ahayn haddaan iskaga dhigdhigo islaanta ka waran waxaasuu isiiye waxaasuu isiiyo inta wax yaalo khaasuu ii qariya aan idhah faqaala rasuulu llahi salى allahu alيه wasalam almutashabic bima lam yucda ka laabisi thawbay zur uri rasuulku sala allahu alيه wasalam almutashabic bimacnaa almutazayin qofka isku qurqurxinaya bimaa lam yucda waxaan la siin iska dhigdhigaya oo isku qurqurxinaya ka laabisi thawbay zuurin beenta labadeeda maro mid labistou la mid yahay beentii laba maro u labistaba beentii laba maro ayuu u labistay u la mid yahay rasulku sala اlه alay slm macnaa waa kadaabu yuktabu lahu ismu اlkadibi waxaa loo qori bendiga dembiga beentiisii wey allah subxaanaه wa taعala